xadiidka toddobiyo-soddonaad ee baabka ramadaan oo la istaago salaada iimaanka ka mid weeye waana kitaabkii iimaanka can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal abaa hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee waxaa laga wariyey in rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi ciddii istaagta habeenka ramadaan leylatulqadriga isaga oo rumaysan oo ajar dalbaaya waxaa loo dhaafaa wixii uu hormarsaday dembigiisa